bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin film welbaysu dhogdanga hakudhowaada barnaamijka kulunku warsan oo hamiin walbaysan kubartan idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhegeystayaal hamiinnimaas niyaw taarikhdiya kee dunta labaatan kooda beri toddobaad lamada kun iyo tomiyo sagaalka qodobada shirgadiisan barnaamijka kulunka warsan akhyaaraya unimadona siinkaay waliba ku mid ah eerilaaliyaha guud ee puntland maxamuud xasan cusmaan yaa weliba usa sheegaya inay dadka ka yirin magaalada boosaaso oo saandhiyo korna madiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdulaahi farmaajo sababtu meeta dhugun si alla barnaamijka siinkaaya xildhibaanmadkariin madiftiin oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba usa shacabka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya uusa ku dalbidaya iniyo afyanga taasoo kale qodobada barnaamijka kulanka warsan akhyaare oo nimadan waliba ku mid ah xildhibaan xasan macalin yuusuf oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waliba usuu ku hadalaya barnaamijka dhowaan gebagabay magaalada tambaydhabo kaasay oo dhanka magaca dari barnaamijka isla xisaabtanka shacabka iyo dowladda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan elkhayr ayaa waliba usuu la kulamaya guddiga qabanqaabada reer ingiriisewka maamulka galmudugga taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan akhyaaraha diilaar waliba ku mid aha mudiinaha maamulka puntland saciid abdulaahi dani iyo weliba usu ku hadalay xaaladda deegaanada maamulka puntland wuusoona sheegay inay puntland iyo horumar badan iyo ka tallaabsatee waliba geega dhismale ku bilaabay jidka hariiriyo magaalada muqdisho iyo degmada afgooye walibana inta badan dhibaato ku qabay jidkaasi iyo gaadileedta ku shaqaystaasa intan dhexaysa degmada afgooye iyo magaalada muqdisho wareegtaha kubadda guddoomiyaha baarlamaanka ee federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo weliba usa ku magacaabaya guddi kumaalgaare oo diyaarin doona sharciga doorashooyinka qaranka taasoo kale qodobada barnaamijka kulanka warsan akhyaar ee weliba ku mid aha xildhibaanada agalka sare oo geega kulanku eldhada magaalada muqdisho iyo weliba iyo ku doodana sharciga xuquuqda siyaasiinta dowladda qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanka warsan akhyaaraysiinkaaya barnaamijka ku weliba saaray waan siina daraysiin doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim rashka boya dhanka farsamada madax kudirta weliba magsarka iyo makiinadii maamuli doone saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi gaabsha markale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo ee nordareertan weliba hawada seengalaha miinfel idaacadda warsan nordareertan barnaamijka waliba saaraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim marashka boya dhanka farsamada saaxiibkayga maxamuud ay maamudi doona dhegeystayaal ku bilaabay qodobkan ku horeeya xildhibaan madkariin madiftiin oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uusa shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya uusa ku dalbaday iniyo efyan helo uusa dareera xajka walibana uusa bulshada ku nool koonfur galbeed soomaaliya eed uusan codsaday iniyo efyan idalaidi walan haysata haddaba maraan qata teleefonka xildhibaanku walkuweydiyaale mogasay iyo weliba uusan ka jawaabay
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacdu faraha mantacada iyo cuntada degansigaasha iyo shaqaalaha idaacadda warsan soomaalida oo dhan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan quudi saad ay sheegaan tumay faday haddii ilaahay subxaana watacaala usin ogolaado inaanu deero aan dalmaka raxadka aan waajibaadkii ilaahay isasaarayna ha gudido taasa ciidan rajeeya haddii rabbaga in ogolaado maadaama aan hadda dalkii ana kudabahayo oo ka tirsanahay xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka dowlad goboleedka koonfur galbeedna aan ahay dadka sidisoo dhan ma ummata langna kabeeni langna kaneebe langna adoo walba ka dhabna maakin neebade langna ataa oo cadalada oo ertaas ku neebade langna adoo walba kiin gordaana kahiifan ayay ka jeeliyo marka may faday guud ahaan muslimiinta oo dhan adakaasiyaal soomaaliya horta ama adikii kay asii masaamahu gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed may faday ummado ka nool ana lankii walan qabe dhasimasama ilan bool min haysa kubilaa saacadan edi dambayda iyo qalbisha walin kajarenas walin qabta masaka bushilaayo adduunka masayla iyo intii efiyaan oo kutaasa ku codsadaa ana dalka dagaawan dowlad goboleedka koonfur galbeed anin ilaahay may warsadee in ana macna ana waajibaadka saaran ubana gizon damba dhaafana qol ilaahay noo ogolaado umatoon oo dhibaatada badan kicin jirtay alxamdulilahi rabbilcaalamiin oo ka nool soomaali guud ahaan gaar ahaan aladailaray ee dowlad goboleedka koonfur galbeed deeganku waa kubilaawa quraciyo meelaha casiiska ethiopia intana guudi barow maamulku hadda madaxweynaha dasiisa ugaame ummado ka nool gaar ahaan in aan karaba tuugno ilaahay uleesku kubaadalan karteen qalbishay oo khayra ilaahay muweelo anta badan intana aan ka tuugtugno jiml ahaan weliba shaki ahaan walna osid isbedel sina aan ka tuugtugno ilaahayna noo ogolaado tanyadaha fadaana marka hore maydana umurtabelbero kafimatamba antilajiheeda walananaashadamale Mm.
lan alalansi qalbishii warginka daranta live leeya ana maamula la kaba diray alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ana oo qoon qalbishii inkadar isuqeexiyooy Mhm.
insha allah ilaahay idin shay meel kale hadan ana badaay obar habugusa ogolaadona Mhm.
an ilaahay ogus ujeedana guul ahaan haanka tuugtana Mhm.
an uleesaga saarno xagga dhibaatada ganacsiga dib saaran Mhm.
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin culamaada qaar dabaa wada saaran dalkooda shirhiriye Mhm.
in ilaahayna abuurad oo aan warsan in jirto isku furmaan oo badu isla dhaqaato barwaaqo iyo nabadyo ka dhaqaadan taasa qada in aan ku osano ilaahay Mhm.
ilaahayna ma ku osana markii uu sababna ogolaan sidoo ogolaado insha allah ilaahay Wa- waayo xildhibaane marka eh, isdata marba haddii aad een, shacabka ku dalbatiin iyo kefyanga isdata qofa ya jira oo aad naftiteeda walkootabadow والله لن كان انا قولا من كدن من الله الدين بس دي بربا كنت شيء لا والله سبحانه وتعالى هذا كان ما يرفع تكي كده الزوله Mhm.
شخص دي ولا من دمي هو ولا قراتنا الدين مجرو Mhm.
هذا امام ولا تجرو الشعب هذا مدعينا عن كسري انت قوات الامام والك شعب لا ولا من دمي من الله لا ولا من سري وبرك ولا لا ولا من دمي من الله كري ولا عن كسرنا ولا من دمي Mhm.
كان مركي انا انا لا اصدق الدين قد الدنيا واخر الدين شلويه الدين قوه قريه Mhm.
دون هذا عدو تبعتان انجيشي او لبان انجيشي لله لكن ما امر باك جرني لكن ليس ما امر كترو او سميل سيو دوغو ما امر كبر سيو لكلاو فكبر عادي قال ها ما جرى مع ونال وسقوا هسه بعد عن شغل قال انا ما امر بك ما امر بشروط لين اللي ما قال له بها يا تقول انت كبا انا ومن انسان لا لا انا شكرا فيه قولوا لي بودي بن وري سنتي انت صوتك ومتقل بشيء اسمه قدرته الا كده على الشخص اللي سياسه تمارته داره Mhm.
وافق وهي معناها سهل خلاص بس هو خلاص هذي ما في شيء غير اصلا غير كره لكن انا عندي جيك بطل كنت قاعد هذا ولا عندنا هذا جيك ولا عندنا الشخص يقول انا قص على الامر جبنا ها يا عم لان انا عرب الجوغان فذاك عبد ما جيك لان الشخص يقول كنت قاعد بنا ديرتي مش هو طلع وقول له بجر مجرو waayahay jirana xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo aad ku weeliyahay ilaa iyo hadkiyoon dareeran ها ها إذا أنا بدأنا سعودان أو الحمد لله رب العالمين غير كفر البيتاء أو سعودان أجر إن شاء الله إلهي إذا شيء يون إنه تجرنا كلنا نقول إلهي أبني أقراضنا أن واجباتي إلهي نساريها جلدانا أبنى قبلنا أقراضه إذا أسكارها إلى وراء أقراضي إلهي اللي لا أشياء بس يشيلها دون ولا قوتي أي فلان أبنى بقص أقراضي أحنا سألنا انا حكي الخطاب الهي من امراضه طيب انا عندي واجبات ربك سنتار لهم هالجبن بالرداف لهم هالطوبه ومثل لهم هالطوبه يا فلان ان شاء الله الهي لي شيء شخص غير لهم ولا نهايه الملا اخر الدريب شيء مثلا ما الا الشخص يجي قبل ولا يندم قبل ولا نهايه انا بدر ما قلت شايفين هي مم.
شيء انا قلت انا قلت انت شايف وقلبي شيء وقدرانه مم.
يعني سلاو لا رجل لما مو تجرو سيزو قبل لما مو تجرو انا قد قلت لها ما انا بقى الله انا هو انت مدعيني هون تليفتها والله اللي شغال مم.
حتى في مدعيني اللي بقى والله عندما تيجي ولا اللي شغال لكن اللي وانك كشي درني تعشان العمل اللي عندك بقى بقول انا انا انا كوكاري لما جرته مم.
قصي او انا ساسل الوزر ان شاء الله الهي ليش اذا كان في سبان نظيفه كفاءه لفداه مم.
تعشان ان لها ان شاء الله يوم اوبا هذا لو نقول ان بالله Mhm.
iyoona ilaahay ma in wasdaana lakasta dadkiisa badan oo khayra ilaahay oo weel oo shaqo ka loogna Mhm.
umurtada ma ila laati ibdaa baade isoraasatay ana ma ila rayga ka faraka gaar ma qalbisa alana kuriya la raay saatan isla baadano ilaahayna macna alxamdulillah barwaaqo la badashii taas ilaahay aan warsadaan Mhm.
ilaahayna ma ku saana intiisna oo galaad insha Allah ilaahay in shaa ugu dambeynta eh, mudan eh, xildhibaan waliba ay tahay xildhibaan ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo eh, matalaya een, bulsho eh, badan marka bulshadeeda matalaasi maadaama aad eh, wadanka ku bahayta may kala dardaarmi lahayti والله إذا كما كان الدير داير منها إن شاء الله إلى إذن شيء لو كان في تقول لها بيغاس تسكين على رغاس إلى إذا ما يري رسول إلى إذا ما يري تقف مكي إيه لن قوة تكس معنا مسؤول القوات الآن والجرو لو كان مسؤول اللي ترى المسؤول اللي هاي حتى المسؤول اللي يدور دي إلى أيام عندها هاي تجي وقت اللي يلقى لقد تلش قلافه لكن عبد الله عبد الله مرأي مدعي لم تركيش اللي تبغى سنتين بالله والسيئة إن ما تقص أنا الشعب من البر والعالم والمعدين جناسي سياسيين ضيارة أو ضيال شخص كثير من دولة من الشقايو أو تعدالة أنا اللي من الشقايو قول استير من الشقايو الحمد لله رب العالمين بس كده من الشقايو من الشقايو إذا ملك نوع كثير من الشقايو قبل جدا وكلا كم قبل يروح على الشركة قبل يروح الشقايو Mhm.
اللي هلو هرمر اللي هلو dadka shacabka saafsaxanka baada ilaahay sheena ku codsadaan ilaahay mayba waa haddii adiib lilaahi cadaalad aweyd waa kastoo dhan loo hayaa ma jiraan haddii bada macnaa laakiin qofkii shalay lala jeediye kale binaanada kahan fariyo waxda aayto masala haba arto haddii haba arto misoo adarina ka horrooge haddii aaytona alla waxan ku baaban korna ka horrooge may dhaanta markasta cadaalada leema shaqeeyo oo ilaahay lagu codsado kalleen helo
waayahay dhigunsyaalla kaasay wali bahay xildhibaamad kariima diftin oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo si toosa qabta teleefonka idaacadda warsansin ku warma iyadaa mahadsanto mudane
wacyigelintan weyba ka dareertee ummahda i gabarta soomaaliyeed ee qaangaarka ee weyba ku saabsantaa ilaaliyowka nadaafadii caafimaad qabka xubinta taranka dhibaatada yalata haddii aadan isticmaalna suufkalanka taragali nadaafada caafimaad qabka xubinta taranka weyba ku mid ahaa infekshanka dhiyowkaada mareenka iyo infekshanka dhiyow xubinta taranka faa'iidooyinka uu sileeyay isticmaalowka suufka lanka taragali nadaafada weyba ku mid ahaa weyba koo ilaaliyaya infekshanka dhiyow xubinta taranka mareenka wayba kiin fududeeyaya anteeda nolol maalmeedka qoobsado korta adoon welwelsirayna gaar ahaan umaada shaqeeyasa gabarta wala baradaasa ihaan idaroogaana ku fikirayaan nadaafadii caafimaadso aragti dheer la dareer dareenka oo diyaarsay suufka waybu anteed isku bedela afar ilaa lisaa welba isticmaal suufkanka tayada fayle ee suuqa yaala waana isku fiiri intuusan dhiisanayna isticmaalowka suufka tayada leh wayba qayb ku qaadaya nadaafadii caafimaadka
waayahay dhugunsyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nordoretan weliba hoodaysan gelaha miinfayna barnaamijku kulanku warsan uu dhugunsyaal ah cabdirashiid rashkabo ayaa saari waan siina diraysa dhugunsyaal xildhibaan xasan macalin yuusuf xasan balaag oo ku tirsana xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uusoo ku hadalaya barnaamijkii dhowaan lah kugebagabay magaalada tambaydhabo kaasi oo lanka magac daray isla xisaabtanka dowladda iyo shacabka koonfur galbeed soomaaliya haddaba barnaamijkaasi may ku faa'iideen bulshada maran xildhibaanka qata teleefonka wal kuweydii iyo weliba usiina ka jawaabay
maasanta adihi iyo meydhare shaqaalaha idaacadda iyo dhammaan reer koonfur galbeed meel kasta iyo roogan wali lahaa meydharaay galabnin wanaagsan tan lamaad meydharaay xaqiiqdii wal kasta oo la bilaabo meelo ka dhamaadayaan wal kasta dhamaadna in la isxisaabiyo meydharaay mawduuc meelo ka jiro mase qaa'ida taalowo xilladii la xaqiijiyeediin wali aaminsanaa meydharaay wal kasta bilaawda fadi mara bilaawda fadan fadeen amantii la katalagan ini bilaawadaan hatahayti waa naata wal oo qalmaada ku aragohay ini lasla xisaabtamo shacab
waayahay maamulka koonfur galbeed weliba xillo todoba bilood iyo dhisanya marka hadiiba lisla xisaabtama leeray waxyaabaha la qabday oo dadka haddii isweydiinaya waliba kumid ilaa iyo haddii xukuumadda walma qabana xisaabtan kala sheego mayu marka way ka degdegi ma yaro karo
xaqiiqdii xukuumadda xukuumada kulwareegti meela horti xukuumada dhisanayt xukuumadii dhisanayt walal walaagiyeed dabati meelahay yaa walal xisaariyahay e xaaniyaha ka deereen iyo walaayoo wadeeno meela hortiyo taal iyo walaayoo ka dareen jireedee la warsada kor intaas la wal warsada mee wala hadta meelahay hadareer may haayan mays erna walaa isan wasaaradda ha ka deerteen mase xukuumadda ha ka deerteen isin ha isan qabateen may haayan eri lanki galaaska sheegna galaaska sheegna lanki galaaska sheegna ama lama galaas aan ka qoyaan kor ku fiiyo kar leer kor ilin la xisaabtamo horta may leeray aan wal meelo ka jaru aan agoon kale haar ka dalada waa horta in shacab kale ogaadan in xukuumadda la xisaabtamo kor rubta xukuumadda la ogaato dab la xisaabtamo in roogan in la ogaado yahay daafurkaas in la xasuubiyana aan wal culays ama le wal ka degdegina ma le waayahay een bulshada inta badan ku qayb galay barnaamijkaasi oo xildhibaanada ama wasiirada ku qayb galay oo la weydiiyay su'aalo su'aalo dadka weydiiyay inta badan wali bahaayna shaqaalo kuwada tirsan wasaaradda koonfur galbeed marka ma muuqato inay barnaamijkaas soo seeyaa barnaamij gaar ah
xaqiiqadii soomaalida dheeraasa eer ahaano ololisa ku shaki daba bani aadanka badanaana hadii meelaray cadaalad mase meelaray waa la suubiyaw wan kasta la suubiyaw inaad meelo oo negativeka lagu aragtama ee meelo oo qaldanle ku aragtama ee ini shaqaalaha wasaarado shaksiyaadka ku jiraan wal era kore laakiin shaksiyaadka wasaaradda lay madila fadama horab xafladaas lay suubiyo fadle meelaray lankasta wasiirkaas wasaaradiisa soo qasadhiyo lanka shaqaalaha uusan la shaqeeya wal iwar soo era fadhi wala banaanka lanseen wala haysay ini dowladda meelahay shacab shaha kula qiib galan dadka allaha ku qiib galana shacabka ka jari waanay fududan yani lama isado qof wada ka jarti wadherka laakiin dadkaa sadexkaas warsadaa hooba naga tolin nagadaade lanka wasiirka sawzaarihiisa lanka seerafada shaqaalagii wali warsadeera fadhi waayahay tusaale oo kale wasaaradda warfaafinta ee koonfur galbeed soomaaliya weliba ay kumid ay tahay wasaaradaha inta badan iyana su-aalo la weydiiyaya weliba ay guud ahaanban diiday inay saxaafadii ama wariyaashii qaar iyo su-aalo weydiiyaan wasiirka marka may seero koro wasaarado qaar naftiyoba kugaabsadaan inagii oo su-aalo gaar oo la weydiiyay
meelaraay sistemka soomaaliyeed khaasatan meelaraay federalismka la sheegahay la sheegayo soomaalika dhagamaasa kulajay curdungu qof kasta oo meelaraay walsuubiyawna eed i amaan lahaade hadde hooba ana liyera ano injeeda meelaraay idiita injeeda idiita ida kan cadowa kajara leera inana jidkala gaado adiba shekamakoo kajara hooba masaxaafada waxan diyaarido ini walmaaba lanii foognay qof fursata fadaasa hooba lacalla islaam saxafiyaasi meelaha sirma yeedana ku hadalahay meelaraay geed geed ambila kalaale yeedana guraa shanlay sadaasa hooba ini erta fadaasa anin andareemo waana dareenka leeldhaba inada wal iso aan ma iso aala karta gaar wal dareema leetahay laakiin ma dareeman aan deeda madii xisaabtan ka diyaayay wasaaradoondeeda kooye kuliji bilawi dhamaad roogi walaana haddaan jaasurina ibalawad walmi warsa korta ibalawada wal wartabeen eryaama injarnay lahaa waayahay libaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya hool kasta inta badan iyo ciidanka yaraayeen markilan fiiri wasaarada koonfur galbeed marka iyo makumid tahayna miyaa dadkale la xisaabtamo
xaqiiqdii la xisaabtanka xukuumadda ay timee golaha fulinta mahayna la xisaabtanka xukuumaddana xukuumada kooyasa xukuumada wal la warsadaay shacba wal warsadaay xildhibaanada la xilin wali ka jaraan fasaxa ka jaran lanka fursada mahalay kooyana oo kusoo wal warsada waay xildhibaan adxasilibaad wal i warsay hoob la eraatan wal i era fadeena xildhibaankii wasiirkii wala wal i warsaday era fadeena saas gartiyaade meelaraay ani walan warsan aan xalbaan aragayba xukuumadda iyo shacabka reer koonfur galbeed meel kasta way roogaan war ilaa horta dhana bulshad iyo walahun bikooyinka la ere lankasta walaayuusiiyo walaalkiisa isu qiimaysade profesor kasto ahaa ilmo kasto lahaa hoobar dadkaana ku dhalada iyo ehelkaana maylahaay magaajo ka abtirsadawba yani iyo saano maylahaay qiimo iyo weelo fuwaaya anina qiimo weel dhadhaw soomaali isbitaal wali haraasee faqi bulshay maqudina seedow lankasta oo inta roogo koonfur galbeed ka abtirsadaaya sidiidan kol koonfur galbeed ku tirsan madaxweynaha iyo xukuumadii distuurista usi taageero kor usi macna weelo kor baarlamaankiisa taasoo kale kan hata roogo madaxweynaha ayna baxyay madaxweyne maxaadeew lankana fadheede kan hata roogo xukuumadda gudoono baryo xukuumad maxaadow kan hata roogo xildhibaan ayna baryo xildhibaan maxaadow lanka walaalka ay wiinaysay tacdiin lakin wiinaya marka walaa islan leena dalay islan nagalasag islan inta ku gooyi korna ku gooyina ikasiirineeno walaa islan leena hooba macno weelnadaan oninin jooyin hooba macno weelnadaan onina wahalaawe ai ama walaa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo dowladii ahooyda undhagaha niwada hooyayaas kokoshireys makadhiyaasa wali lahaan isdan muqobsaneen isgarab qobsaneen isgarab maskanta iska darsaneen walaalo haan koo qalbiyin haan saxday kamaasanta is erdeen madaasa horumar jeeranaan waayahay dhugunsiyaal lakaasay wali baxay xildhibaan xasan macalin yuusuf xildhibaan balaag oo si toos ay qata teleefonka idaacadda warsamsin ku hormaay idaa maansanta mudane
Sisa Somali Institute for Science and Arts. Shaadirka meelikiin qoro.
saantalan qaaday Aqoon salsheelankii weydiiyay.
sidii fadaabta heli Somali Institute for Science and Arts. ah.
baydhowsalsha ini laga furo Suurtagal nagatay.
sida la fadaaya aha Suubinay runtaw.
Somali Institute For Science and Arts.
sifadiis haato Macahad lisaan qaadaw.
saleelado may ku furno Somali Institute for Science and Arts.
aqlaga walzuulow Always online mahaadaa.
inta keena tabna Aqoon sahay ku weeldhoy.
sayniska ii Maadooyinka scientific-iska.
halkeen safayo deer Macahadka Somali Institute for Science and Arts.
macad lambogyu Macallimiintis miraa eh.
maadooyinkiyo kiindhikaayaan Lukuwada maqsuudi.
mugdo ilmigii kooka jari miirabtinga walaxakin dhakay masqantaa waa laga shubee anmoogatay machadka walbarashada ee somali institute for science and artist itus istaabsi inshid muuqaal cashare lakin sharahow casri walbarasho adduunka meelinka saraysi maqal i muuqaal maadooyinka lakii baraw meelalanka seedow somali institute for science and artist korsi ii dhalaadi arday i fahanshay maalin ii sharxaadi maadooyinka laka dhakaw Somali Institute
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsaan ku guda jirna siyatiis iyo dhegeysan lama gaartays mawjadaha gaagaaban caalada live streaming guud ahaan halkan oo dhaweysu kartaan waliba wadasinkala amiin faylan heer ilaalyaha puntland maxamuud xasan cusmaan iyo weliba uuse sheegay inay dadka ka hiringa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo ka hadgudubeen sharciga deegaanada maamulka puntland welibana uuse sheegay inay dadkaasi la marsii doonaan sharciga waxaana uuse sheegay inay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo guud ahaan baan dhigi korna dadkaasi ilaa iyo iyo maranga sharciga na maxkamadda ee sare ee maamulka puntland haddaba heer ilaalyaha oo geega shirjireed isqabadi waliba usa la wadaagay warbaahinta waxaan rabaa inaan caddayn yar ka bixiyo haddii aan la idmo qabdiyaad ku saabsan dad la tuhumsanayaala ama eedaysanayaala oo sharcigu xiray oo meediyaha iyo dowladda federaalka intuba ay ka hadleen qof walibana uu meeshuu rabay ula aaday qadiyadaas ayaa waxaan rabaa sharciyan horta qof ma la xiri karaa sharcigu muxuu ka qabaa qof in la xiro dowladda federaalka ahi iyo dowladda puntland labaduba waxay leeyihiin hay-ado dawliga oo dowladdu ay ka kooban tahay oo saddexa hay-adda fulinta baarlamaanka iyo garsoorka saddexdaa hay-adood waa saddex hay-adood oo dastuurka dowladda federaalka si sharci ah uga dhisan kala madax bannaan qoro walba waajibaadkooda shaqo u madax bannaan yahay wada shaqayn guudna ay ka dhacayso puntland markii laga hadlayana sidoo kale dastuurka puntland uu ka horeeyey dowladda federaalka dhismaheeda uu ka horeeyey dastuurka federaalka hadda lagu dhaqmo lagu dhaqmo uu ka horeeyey waxaa si cad ugu qeexan dowladdu inay ka kooban tahay saddex hay-adood oo kala madax bannaan mid waageebana shaqadeeda ay u madax bannaan tahay laakiin ay ka wada dhexayso wada shaqayn guud oo dowladnimaha qof la soo eedeeyey in ilaa heer cid walba ay ka hadasho oo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ahi ay ka hadasho qof case dembiya lagu soo eedeeyey waxaynu ognahay sharciga markii la sheego mana laga hadlo sharcigu inuu cid kasta ka sarreeyo madaxweyne ra-iisul wasaare wasiir baarlamaan dhammaan waxaa ka sarreeya sharciga qof qofkii ku xadgudbana waxaa la saaraa miisaan sharci dadka hadda eedaysanayaasha oo qaarkoodna garowa ku xiran yahay qaarkoodna boosaaso ku xiran yahay madaxweyne amar kaban bixin inuu la soo xiro waxaa soo xiray ama lagu qabtay inay shuruucda dalka puntland u degsan ay ku xadgudbeen intaa kadibna hay-adaha qolo walba waxay leedahay door bay leedahay marka ugu horeysa markii qofka lasoo qabta la tuunsanaha wuxuu soo maraa saldhig iyo baaritaan buu soo maraa baritaanka markuu soo dhammaystirmo oo galdacwadeedka lasoo dhammaystiro wuxuu soo gaaraa xafiiska xeer ilaalinta xafiiska xeer ilaalintu markaa wuxuu ka qabsadaa shaqooyin ka oo sharcigu u ogol yahay oo noqon kara haddii kiiska lasoo gudbiyey oo hay-adaha barista ay soo gudbiyeen uu yahay kiis dhammaystiran waxay u gudbiyaan maxkamadda ikhtisaaska u leh dhegaysiga garmaqalkaas haddii kiiskaasu galdacwadeedka laga soo gudbiyey uuna dhammaystirninna wuxuu sharcigu u ogolayaa inuu ku celiyo hay-addii soo baartay isagoo tilmaamaya daldaloolka baaristu ay leedahay wuxuu kaloo sharcigu u fasaxayaa in kiis hadduuba dhicin in kiiska galdacweedkaba inay xirto marka dadka ka hadlaya oo dad la soo xiray oo muwaadiniina oo soomaali ah oo la soo xiray oo inay dembi galeen dalka dembi ka galeen lagu tuhunsan yahay dadka hadda ka hadlaya ma ma aqaan ujeedada hadda ay ka leeyihiin iyo danta ay ka leeyihiin ma joogno jasiiratu waaqwaaq ma joogno dalku sharci buu lahaan jiray horey baa soomaaliya u jirtay horey baa sharcigaanu u jiray horey baa dadka loo xiri jiray loo soo eedayn jiray dembi loogu oogi jiray maxkamadii maxaanku yidhahdaa xukun ugu ridi jirtay kaysku markuu taagan yahay baaris maxkamadii ay waaran warjo oo jarto laga soo codsado hay-adaha amnigu ay ka soo codsadaan cid soo faragelin karta ilaa kiiska qofka ama lagu waayo ama lagu helo cid soo faragelin karta oo maxaanku yidhahda tala ka bixin karta oo aanaan hay-adaha sharciga ma jirto shaksiga waa la soo eedeeyey eedayntii shaksiyaadkaas labada meelood ku xiranna insha allah waxaan rabnaa inaan miisaanka sharciga ah inaan saarno haddii eedaha laga soo gudbiyey ay noqdaan maangal ee sharciga ee ay me- ay kaga xadgudbeen waxaa ku dhici doonta qe- ciqaabta sharcigu u- ee u ogol yahay haddii lagu waayo oo dee wayba dhacdaa oo marar badan bay dhacdaa qof la tuhmay in dembigii lagu soo eedeeyey lagu waayana waxaa sii dayn doona maxkamadda madaxweyne deni baan sii dayn ji- soo- sii dayn karin madaxweyne farmaajo aan sii dayn karin ra-iisul wasaare aan sii dayn karin sharci baa soo xiray shar- sharci baa soo xiray sharci baana sii daynaya dadweynaha intaasaan rabaa inaan la wadaago haddii aan laydmo
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba inhirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti linghira ama langmari saliid ama fisiliin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayido kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walbal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin kusurugna
barnaamijka rashka bo ayaa saari waasinadarey si ay dhanka farsamadu maxamuud gaabsha ayaa imaamuday dhugunsiyaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali kayre iyo weliba uusa la kulamaya guddiga qabanqaabada reer helisyowka deegaanada maamulka galmudugga guddigun iyo weliba dhowaan magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya iyo ana la filaa iniyo qaalin weyn iyo qaadan doona waan iyo qaban qaabiyaan kulunka la fada inay isugu dhii magaalada dhuusmareeba haddaba ra-isul wasaare xasan ali khayre oosa guddigaasi kulun la qaadaya sheegay in xukuumadda federaalka soomaaliya walwalba iyo diyaaran leeta sidii reer ingiliisyow lagu deerinaya deegaanada maamulka galmudugga Ee, marka ugu horeysa horta waa idinku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay kusoo dhawaada ee, xilkana allah idinla qabto waa idinkugu dhawaanaynaa Ee, ee, waxaan aaminsanahay inaa og tihiin ee, sida aad maantaba wasaaradda arrimaha gudaha kala munaaqashooteen ee, iyo dadka aad la kulanteen howlaha idin hor yaalla ahmiyadda ay leeyihiin iyo tiradooda intay leeg tahay Ee, laakiin annaga maanta waajibaa naga dhacay waajibka naga dhacay waxa uu yahay ee, shaqadii annaga kaligeen nala ku ogaa gacmaha laydin soo geliya hadda Ee, in laysu keeno dadka reer galmudug dhammaantood ee, loo fidiyo gogol ay isu yimaadaan ay ka wada hadlaan wax walboo tabasho ay qabaan laakiin gogoshu ay ahaato eh, tii u gogol xaaraysay in gogol rasmi ah la sameeyo oo ah in dowlad la dhiso Eh, dowlad loo wada dhan yahay eh, nidaam cadaalad ah ku dhisan hadafkeedu uu yahay inay dadka reer galmudug dhibka ka saarto reer galmudug dhibka ka saarto bixiso adeegyo sababta idinka laydinku doortay rag iyo dumar waxay tahay horta kow inaan aaminsannahay inaad leedihiin khibrada loogu talagalay si inaad hawshan daadiisaan labo eh, inaad tihiin dad soomaaliyeed oo reer galmudug ay aqbalayaan wejiyadooda Eh, saddex sidaad sheegteen inaad tihiin dad hadda shaqadooda ay tahay inay wax hagaajiyaan oo iyagu halkan aan dan ka raadinayn iyo tan ugu dambaysa idinka laftiinu inaad aaminsan tihiin shaqadani inay gobolkana muhiim u tahay dalkana muhiim u tahay idinka iyo annagana muhiim noo tahay kulliga sida idinku aada u shaqaysaan ayay ku xirnaan doontaa sida mustaqbalka galmudug ay u ekaato sida la idinla shaqeeyo ay ku xirnaan doontaa sida mustaqbalka galmudug u ekaan doonto sida dadka reer galmudug idinkaga faa'iidaystaan iyo maamulka ayay wakaan doontaa galmudug mustaqbal dadka reer galmudug oo anigu inta aan joogay aan kusoo arkay meel walba niyaddoodu waa niyad furan hamigooda erkuu joogaa rajadoodu waa rajo sarraysa mas-uuliyad weynaa na saaran kulligeen marka qof walboo halkan fadhiday qof walboo na daawanayo qof walboo soomaaliyeed ama galmudug ah ma ahaanin gaar ahaan kuwa mas-uuliyadda hadda loo dhiibay wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo aaminsanaa rajadu inay daciif tahay ayaa rajadoodii kor u kacday inay rumowdo rajadaas shaqadeeda idinkaa la idin dhiibay waxaan rabaa marka inaan la yaraysan hawshan iyada ah dowladda federaalku waxay idin siinaysaa wax walbo caawinaad u baahantihiin waxaa laidinku kaalmeeyey wasaaradda arrimaha gudaha inay idinla joogto idinla shaqayso waxaanu ku kaalmaynay wasiirka ganacsiga iyo wasiirka amniga inay idinla joogaan idinla shaqeeyaan waxaanu ku kaalmaynay uguna baaqaynaa xildhibaanada iyo senatarada kasoo jeeda halkan oo shaqadoodu ay tahay deegaanadooda inay nabadeeyaan inay iyaguna qayb ka noqdaan shaqadaadaysaan iyo qof walba oo danaynaysa in shaqadani ay miro dhal noqoto inay gacan idin siiso laakiin cidda la rabo dhaqankeeda in laga barto keeda in laga barto hadalkeeda in laga barto shaqadeeda in laga barto isu sabirka in laga barto isu soo jiidadaska in laga barto waa cidda loo xil saaray inay dadka sugan si adeegyada looga baahan yahana loo bixiyo dadka soomaaliyeed oo galmudug degan oo cadowga ku habsadana nidaamkaas uu uga caawiyo siday isaga dulqaadi lahaayeen annaga marka haddii odayaashii yimaadeen aniga iyo sheekh shaakir meel libaax soo galay lo ma joogayso inaan meesha isaga tagnay noqonaysaa madho shaqadana idinka idinku soo wareejino aniga iyo dhalinyarada iyo waayeelka reer galmudugba rajo badanaan qabnaa wax badanaana noo muuqda wixii noo muuqdana idinkaa idinku aaminay mirihii aan gura lahayn idinkaa idinka rabnaa waa mahadsantiin wasalaamu calaykum
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawada saasaabtii doorfaydha waa isla wada daneeye duuriya miinkii daaranaay dadayaayi daawo dhab e deertii muraadka may daliilanga e diinkii quraamad haruunikii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maya haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedan kadaaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhayi mayle tame e ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsan herbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamedna ka saar su'aalakii kor akriyobbo duulul iyo udur korkabali kuduuganay yooba dabeelo koo rahaayana unkudaytoo deer harunta quraansaarka ee daarul abraar udureelkoo ka daawaya oo harunta mayba kumid aha illidadka jinniga iyo siherka hundirmalaanto welwelka waswaaska dabeelo umasawiyaanka tuubinka jilbadhuur
idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo ee nordaratan dhugusyalla waliba hawada singaraha miin faylanga madawynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani iyo weliba usoo ku hadalay xaalada deegaanada maamulka puntland usoona sheegay inay puntland iyo horumar badan iyo katilaabsatay weliba usoo baaqan diray dowladda federaalk soomaaliya iniyo xalwaariyo kudeerta mugdiganta badan dhexeeya xukuumadda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleed dalka
horeysa iyagoo marinaya janalka dowladda iyo wasaarada waxaa markhaati ka tihiin in macalimiin badan reer hoolka ay qayb ka yihiin waxaa markhaati ka tihiin shaqaalo fara badan oo reer puntland iyo soomaaliya oo dhan inay qayb ka tahay waxaa markhaati ka tihiin mashaariic badan oo dhinaca tacliinta iyo caafimaadka iyo kuwo kaloo la mida inay si hufan oo weliba ay puntland ammaan gaara ku heshay lagu fulin waxaan rajaynayaa kuwa dambena inay sidaas ugu fuli doonaan waxaa daa xigtay inuu yidhaahdo marka xiga daaragta loogu shubo central banka soomaaliya oo xilliga aniga aan joogay dhismihiisu dhismihiisu socday dhismaha waxaan ka wadaa dhinaca maamulkiisu u socday waxaan filayaa bashiir ciise waxaan ku maqlay inuu magaalada joogo oo xilligaas gabaral ka ahaa markii bankiga kor loo soo qaaday oo la yidhi lacagaa la soo mari karaa waxaa dhacay waxa la yidhaahdo daaradda budget daaradda support in miisaaniyadda dalka soomaaliya si toosa loo qabo oo bankiga dhexe ku gasho oo loo oo- oo lagu xiray bankiga dhexe uu mas-uul ka yahay soomaaliya oo dhan maxaa yeelay waxay ka mid tahay afarta qaybood oo dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay bankiga dhexe waxaa loogu talagalay inuu la mucaamilo bangiyada isteediyada isagoo maraayo wasaaradda maaliyadda si mashaariicdaas marka siyaasiyada madaxda sare ay uga heshiiso sida qaybtu ay noqonayso qaybaha soomaaliya ay qaybsanayso waxna waa waxa khayraadka ugu jira si ay u qaybsanayso waxna waxa weeye mashaariicda magaca soomaaliyeed lagu siiyo si ay u qaybsanayso hay-adaha hadda seefa jadaran iyo lamida intay meel tagaan ee mashruuc dibalogarayaan ay ama baraawa ka sameeyaan ama boosaaso ka sameeyaana iyagaa horba waa hay-adooda ngo-aha oo sharci la siiyey oo shaqadooda qabsanaya laakiin waxaan ka hadlaynaa mashruuca gugale ee dowladda soomaaliyeed soomaaliyeed la siiyey magaceeda wuxuu u baahan yahay allocation waxyaala cidda qaybinaysa iyo sida loo qaybinayo inay caddo waxaan aad uga xumahay in dowladda federaalka ay tirahdo annagaa qaybinayn iyadoo aysan sharci u lahayn kow haddii ay xataa qaybin lahayd inay tiraahdo reer baan guusha qoraya ee magaalo magaalooyin aad baan uga xumahay oo la yidhaahdo dhallinyarada intii la kiciyo garoonka cawaale garoon haddaanan puntland nabad ka shaqaysan haddaysan tacliin ka shaqaysan maganooni bay cayaari lahayn horta yaa garoonkan cayaarlaha puntland waxay ka shaqaysan nabadii waxay ka shaqaysay tacliintoodii waxay ka shaqaysay horumarkoodii waxay siisay in ay u gudbaan puntland waxay sii dhaaftay dadkii reer puntland dadkii ku soo barakacay inay guryo u dhisto dhallinyarada halka ka hadlaysa waxaan filayaa iskuulka shabeelle markay lahayeen waa kaanka shabeelle aan filaya ya waad arkayseen eh, mustawahay waxay ka hadlayeen dadkii soo qaxay opportunityga puntland haysta in la eg inay qaataan ayay puntland ka shaqaynaysa marka ciladan soo baxday facebook la yidhaahda qof walba isa ka dhawaaqayo runtii waa dhibaato soo galay oo aan muxuu ahay qof wuxuusan garanayn hadduu ka hadlo way adag tahay si loola hadlo oo lagu jawaabo waxaan aad uga xumahay dadka ka shaqaynaya inay systemka ku tilaadumiyaan inay qalab weyn inay ku jiraan inay dareemaan waa dhici karta qaarkood niyadsamid inay ku jirto waan dareemi karaa ama dadkeenu waa dad dhigmaar ah si wax loogu sheego oo qofka isaga uu markaas bidraayay in uu dad u xigo warkiisa inuu qaato laakiin qof dhan leh ah waxaan rajaynayaa sharcigu dadku dhan uu ka weyay sharcigu ciddii ku xadgudubta uu qabanaya haddaan sharciga aan ka leexano dalkan ma jiraayo waxaan rajaynayaa dadka reer puntland inay qayb ka qaataan adkaynta sharciga kala dambaynta iyo ka shaqaynta horumarka saasaa dal nabdoon oo xasaboon ku noqon karna haddii kaleeto waxaa nagu dhacaya waxaan runtii ka xunnahay dad walaalaheenna maanta haystaan uga dhajinayn inay ka baxaan waxaan fursad siin doonaa kuwa sharciga necab kuwa kala dambaynta necab kuwa dadka agagixiya kuwa dadka baada oo dila kuwa dadka ku khasba inaysan waxaysan raalli ka ahayn fugiya oo shabaab iyo wixii la amaala waxa keliya oo loo gudbi karnaa waxa weeye annagoo garab siina sharciga iyo cadaaladda iyo ciidanka iyo inta ilaalinaysa horumarka dalkan iyo dadkan arrintaas waxaan rabaa inay dadka reer puntland si dhaba ugu baraarugaan waxaan u baahannahay puntland abaal uma heli karto in nidaamkeeda la gurguliyo iyadoo ahayd hooyadii federaalka iyo soomaaliya inay wax ka dhisatay waxaan weli u taaganahay inaan soomaaliya wixii karaalkeenna ah wixii aanan isku dhaaminna aan si wada jira u wada raacsanno dalka xasiloonidiisa xil baa naga saaran soomaaliya istaagideeda xil baa naga saaran guud ahaan waxaa intaa dheer khilaafka ka jira gobollada waqooyi ee soomaaliya ee puntland iyo somalilandba laba maamul ay sidooda u kala sheeganayaan in khilaaf dhaco ma inkeega dhoo wax jira xaqiiqa jirta laakiin wixii iskhilaafa ayay tahay inay wada hadlaan xalka gaaraan waana ku baaqayaa in xal waara oo lagu wada kalsooyin in laga gaaro inay muhiim tahay oo qolada aysan meel kula gaaraan laakiin waxaa qalad in dowladdiida xayafadaraarka dadaan xalka qaybba ka ahayn ama qayb ka noqon karin inay tiraahdo xaliga ama qaarkooda ku tugmaayo xukumada qaada inay qayb ka ahaayeen waana si daro arrintaas waxaa waxay u baahan tahay in dib loo eego waxaan aad aniga u garan laha dad baa waxay yidhaahdaan war siciidu waa waxaa kugu dhacay nin degan oo fiican baa ahayd oo ninka hadduu runta ka hadla ma xumaado ya waxaa u yaabanaha aniga dusha haddaan runta la isku sheego waxaa yidhahdaa wax ku xun oo oo beena baa isu sheegaa marka in runta la isku sheego caafimaad baa ku jirta annaga warkeenu mar walba waa cadyahay mana mana qarsoonaa ninkii isku daya inuu nidaamka puntland hareer noqdo anu waxaan ballan qaadaya oo ku dhaafo inaan ilaaliyo nidaamka puntland waxay xakamaynayo waa dhaarkaas taasaan ku tagnaan doona haddii lahayd qofkii wanaag wadana laba boqoloo wanaag baan ugu bedelaynaa abaal baan uga helnaa maanta
may usmarinay mayna bowrahay unugun miday unugun aloolmajiirahay shorobii kanin oo qaadu waay ma oshiana si aan weelo unugun waa bukunoogay laysa al'amru kamaa tadunnu ingnuglay arintase adaka aalasama ee mushkiliyiuba dhammaatay adalaynii dabweda manweydiida unaga aanayaalka daawada laho ulaadalanka tala galay waana sheentay shirkadda almaraaci baby food company anumaw nuura lak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuura lak iyo ivolak aanooyin lambogiyo nafaqii buritiin nusqaan hayna aana laaka buuyo inkaroonow unuga aanooyinka nuura lak iyo ivolak korsiimada ulaadaha kaalowyiinku qaadaayan mayweeli nafaqii daawo lahan sharam aana laga gordaaw manka jarta maadada zinga oo ay warku horseedo shabankii oloolmadhiirka owlaada aanayaalka shalci nuura lak iyo ivolak ama antiyo makow maaso idaa ay kuma ganaanay anka dadaala ulaada adiiba aragaase ummado kalena gudbiyaasa khubarada caafimaadka dhakhaatiirta ay daayeen ini caafimaad idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabeeno daretan dhugusel qaybdambe barnaamijka kulanku warsan yaa saderne waliba hodasinkalaha miinfal barnaamijka waliba waa kulanku warsan oo cabdirashiid rashkabo ayaa saare waan siimindareysa iyo farsamada waliba imaamadaha saaxiibkayga maxamuud ee dhugunsiyaalla xildhibaanada agalka sare iyo waliba yogeeg doodana sharciga xuquuqda siyaasiyiinta dowladda kulanka waliba shir guddoomiyaha ee guddoomiyaha agalka sare cabdi haashi cabdulaahi waliba nanta badan hadaran sanatarada iyo xildhibaanada agalka sare ankuhoreyn waliba miilisay ku hadale sanatar naciima ibraahim yuusuf oo ay sheegday inay muhiimayo sharcigu inay la meelmariya yaasha sanatarada baxda saxaafadda shaqaalaha aqalka kulligii waxaan ku salaama salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed marka hore waxaan taageerayaa sharcigan in la ansixiyo waxaan u taageerayaa sababo jiro awgood number one waxaa jira xildhibaano golihii shacabka joogay ee hore u diiday maantana telefoonka nagu wareeriy oo dhahay haye adinkay maanta tiina tahay walaalayaalow annagana banaankaan taaganna adinkana berri banaankaan sugaysaana haye sharciga maxaa ka tireen aniga waxay la tahay qof walba oo xildhibaana xaquu leeyahay markuu shaqeynayo markuu shaqada waayena adduunka laftirkiisa xuquuqa jirto xamiisana xuquuqdooda in la siiyo aadayna muhiim u tahay tan kale sharciga jinsiyada oo yaalla golaha shacabka waxaan aad iyo aad iyo coddeeda codgaan uga codsanaynaa inay sharcigaas inoo soo dedejiyaan oo welibana sharciyo badan aan rahan u haysanin ilaa ay sharcigaas ka keenaan oo gabdhaha ah maalin walba gabdhaha la xoogaa ilmaa la xumeynayaa yani meel iyo maalin gobolada hadhihin hadhihin caasimada horta sharcigaas aad uu muhiim nooga yahay gargoortanna kama galayno sharci walba oo miiska noo saarana ma qaadanayno ilaa gabdhaha sharcigooda lasoo gudbiyo wax laga qabto waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo ciidamada adeer muuse soo u sheeg waa ku raacsanaha ciidamada waa muhiim waa waxaan ku seexnaabeen iyo maalin laakiin inaan sharcigan uxirno ma aha waxaa muhiima iyagana xaqa ay mudan yihiin xataa annaga aan shan boqol dool iska goyno bishii in la siiyo oo aan isku ogaano oo isku raacno loo ansiiyo waxaan kaloo rabaa inaan la kaftamo xildhibaanadii yiri lacag ma jirto lacag waa jirtaa aniga waxaan ahay gudoomi guddi maxalla xogeeyaha guddiga khayraadka kaabiyaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka waxaan ogahay sharciyada muhiimka dalka u ah kaabiyaasha dhaqaalaha inaan haysano qaarna miiska noo saaran yihiin number one sharciga batroolka hadda miiska noo saaran yihin waxaa jira sharciga gaadiidka cirka iyo dhulka oo aada muhiim u ah oo dhaqaalo badan laga helaayo waxaa kaloo aada muhiim u ah sharciga dekada sharciga wasaaradda propertiga aada muhiim u yahay wuxuu muhiim u yahay adduunyada waxay dadka maal ku suubiyaan ama ay ku ganacsadaan ama ay ka shaqeeyaan waa xeeb xeebna annaga waxaa haysanaa saddex kun saddex boqol iyo soddon iyo saddex kilomitr oo dalxiis day noqotana lacag looga suubin kara hadday dekada noqotana lacag looga suubin kara maraakiibta adduunka ugu muhiimsan waxay maraan anaga baddeena baddeennana hadda canshur la-aanay ku maraan afaratan sac dhibaato waxaa haysta wiilasheena xeebaha joogo waxaasoo dhan baa sharci loo suubin waxaa la suubin ciidamada badda waxaa la suubin maritaynka waxaa la suubin shaqaale iyo wax walbaa la helaa waxaan ognahay badaheena qayb ka mida in lagu bixiyo sharciga kalluumaysiga maxaa la dhahaa leesinkiisa lixdan kun oo doolar ee chinese intii la siiyey ay qaadanayaan waxay hoos ku jiray oo xataa toban sano soo socota aan lahayn mar dhowna xeero ka mida soomaaliya inay weyn doonaan maaragtay kalluumaysigii marka waxaa muhiima sharciyadaas oo miiskeena saaran iyo wax soo socday ku jiraan baahi ma jirtee caqliga aan isticmaalno dalka aan u shaqayno adduunya waan ka wada tegaynaa ma joogeyno maanta aan joognaa sharciyada muhiimka u ah dhaqaalaha aan ka shaqayno kuwa amniga muhiimka u ah kuwa caafimaadka muhiimka ah kuwa arrimaha bulshada muhiimka u ah marka sanatarada walaalaheeya waxaan ku dhiirigelinaa inaan sharcigaan la ansixiyo maxamed ibnu cabdillah sayid alambiyaa wanabiyiin mudana guddoomiye mudanayaal aan wax badan ma soo istaagin waxaa kaliya rabay inaan xasuusiyo mudanayaasha aqalka sare ee golaha fadhiya in dhibaatada ugu weyna ay haysata shaqaalaha dowladda ama xildhibaanahaada labada aqal waliba aqalkii hoose ee hore aqalka shacabka in guddoomiye degmo la magacaabayo markuu saddex bilood shaqada uu hayo wiil yar oo shahada soo dhammaystay ama master dibadda kusoo diyaariyey dibadda kusoo diyaariyey magaaladiis ka shaqaysan lahaa ayaa dowladdu waxay u magacaabaysaa xil waliba ama guddoomiye degmo oo masalan saddex bilood saddex bilood markuu hayo ayaa xilkii laga qaadaya cunugii sidaas ku dhacday ee muwaadinka soomaaliyeed ahaa ee aqoon-yahanka ahaa ee wax soo bartay waxaa suurtagala in dowladdu halkaas ay kaga dhaqaado markay xilka ka qaaday askartii waardiyenaysana uu laga reebo ama dhaqaalado ka reebo dabeetana wiilkaasi uu tahriib galo isagoo isu soo diyaariya qarankiisa inuu shaqeeyo waxaa jira xildhibaano baarlamaankii sagaalaad oo dadka madiinala fadhiyaan baarlamaankii tobnaad xildhibaano ahaa suuqooda joogday arku korsanayay nabad ku noolaa xilkii marka uu ka dhammaaday tahriibay kontojirxinsi ku tahriibay iyou ku noolaan kari waayo duruufta magaalada taala ee inagu ciidamada aan u wadanno waxaynu nahay ummad waxaynu nahay qaran haybad buu leeyahay waxaa suurtagala in xildhibaanadeena sanatarada halka fadhiya maalinta xilku ay ka dhammaato mushaarkaynu qaadanaa siduu ku dhammaado isugu go-a waynu ognahay duruufaheenna waynu ognahay iyo xaalkeenna dee ninkii baasboort dibadda a haysta wuu baxaya wuxuu ku noqonayaa meeshii uu ka yimi ninkii si kale uu noolaan karayana wuu u noolaanayaa maxaa u qorshaca xildhibaanka ama senatarka aan duruuftiisa aynu ognahay maalinta shaqadu ay ka dhammaato nimankii bannaankay u taagan yihiin askarta uu iskaga ilaalin jiray askartana way ka haraysaa maxaa muxuu qabanaya okay ma suurtagal ba xildhibaan qaran ummaddiisa usoo shaqeeyey marka shaqadii ay ka dhammaato haddii xitaa nabadgelyo uu helo inuu gaarigacan kaxeeyo haybadii qaranka saxma ku tahay waxaynu ognahay inaanin waxaan inteeda badan dhaqaalo badan aan loo haynin walaalkii cabdiabdiwaxid waxaan ku raacsanahay in waxaan aynu ansixinaynaa aanay ahayn wax iminka aynu leenahay dowladdu ha keento shaqaalaheeni iyo milshaarkeeni iyo ciidamadeeni iyo ayaa nala rafanaya laakiin waxaan waa wax waxay naga dambeeyaa ay mutafaaci doonaan waxaan ku talinayaa in karaamada iyo hay-adada baarlamentariga soomaaliga ah intuu loor yahay uu jiro oo uu abaalgudo qarankiisu waxa aan intaas ku darayaa si aad waxa u qeexaya qodobka lixaad xilliga la dalban karaayo xuquuqda siyaasiga marka qodobkaas si fiican ayuu u cadaynayaa waxa aan ku talinayaa inteena wixii dee kama bixi karaya ama si kale ciidankiisa usi haysan karay marka wuxuu ka dhammaado alxamdulilah intaan haysan karaynin
السلام عليكم وعليكم السلام وريا إن آيتين ما إن آيتين ما كتاكين أي محل تريسة وريا ولا أنا أدينا قلنا ذاتين أن أبوكسنا هن كلا إكرام هاو كيل جبي تسي آه أنا كان أدمي دوا كان أنا وذي جامعة فله يا رانا مي ولا كبرت ما آي سلام ولا ما شاء الله ولا أنا ما يكون سلها جيت بعد قادة جامعة ليلي جينا بعد قلة جامعة ليلي أنا وبجماوي جامعة أمي ويدو جبل أكتي أنا جيت لكن تلمامه إيه تمام أرتو جاكوك نسكوالو جاهين نسكوالو أيه جاهين نسكوالو وأنا جاهوري aye onaga we jaamacadda balaasma yajeeyasa aye jaamacadda balaasma wal bariime ew bariid barbartoyma eh aye sidii walaa birsoohan Ah.
bilaashma eh aye haani hora Ah.
biri ma dheh Bariid.
haan Ah.
kala biri ma dheh Aye.
walaagi hora Ah.
bahaa dheh anteen bahayo maxaa koo galay meel bambaan jaamacadda balaasma waa ka hoytay walalaka baradow iyo barnaamijyada iyo wado baxar eh baaxadna leh badwiintahan eh jaamacadda balaasma walaa yeela kabardow haddii ana berko ana kinkishaaga jaamacadda balaasma
waayahay dhugunsiyaadla guddaan wali baantaa kaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo unumada sinkoa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo barnaamijka uu kule baasaaray waan sinadarasiyaa akheeraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madakudirta waliba imaamadahay saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa inta barnaamijkan barnaamij lamada reedan kulmaan akheeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo sinkutabaq sidaasiyo hamiin nabadeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu